magaalada hargeysa ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjibinayeen soddon iyo siddeed arday oo bartay xirfadda harqaanka islamarkaana ka aflaxay dugsiga xirfadaha ee khadiija binti quweylid waxaa kasoo qayb galay munaasabadda qalinjibinta maamulka dugsiga mas-uuliyiin ka tirsan maamulka somalilan waalidiin iyo marti sharaf kale sheekh cabdalla ibraahim maamulaha dugsiga xirfadaha ee khadiija binti quweylid ayaa ka warbixiyay aas-aaska dugsiga iyo inta dufcadood ee ka qalinjibisay waa jimciyad ka bilaabatay kaariyoone ilaa jimciyad noqotay dalka ka aasaasantay dalka ka aasaasantay meel kale aan waxba uga imanin marka kolley barnaamijkan waxaanu bilownay miskiinka ka markaanu bilownay barnaamijkan waxaanu dadka gacantu lagama quudin karee waxbarasho dadkaan siini waayo waxaan garanayaa shan boqol oo qoys baanu raashin siinayni bil walba marka waxaanu shantan boqol ee qoys makusii jir makusii jiri karaan sidaa maya bay noqotay waxay noqotay aynu dadkan markis u samayno markiskaas aynu kaga saarno ummadda si ay gacantooda waayo kallo lama siiye sida loo kalluumaystaa la baraa aan barno alxamdulilah baynu ku najaxnay maanta waa taa halkaa mareysaa shan iyo labaatan difcadood ay ka takhriijeen lixdii bilood ba waxa ka baxaa afartan dumara ayaa ka baxa waa lagu guulaystay waxaanu leenahay jimciyata raxma wax laga barto waxaan leeyahay waxbarashada marka la bilaabo inuunbaa guul gaadha inta kalena way ku hadha intana waa intii guusha gaadhay waxaana leeyahay hambaliyo hambaliyo hambaliyo qaar ka mid ah ardayda qalinjibisay ayaa u mahad celiyey maamulka dugsiga iyagoo ugu baaqay dhallinyarada in ay bartaan xirfad aad baan ku faraxsannahay inaan ka qalinjibiyo xirfadda farsamada gacanta ee dawaarka waxaan soo waday muddo lix bilooda walla inaad hawsha u dhabar adeegtun bay ku wanaagsan tahay markaa in badan baan usoo samray oon ku faraxsanayna maantana ku qalinjibiyo oon weliba dawaarka guulaystay aad iyo aadna waxaan ku mahad celinaa macalimadeeda sixra oo waqti badanna gelisay saanu arday fiican oo wax toli kara aan u noqono aad iyo aad baad macsantahay waxaan kula talinaya inay xirfadda bartaan waayo way ku shaqaysanayaan naftooda ku anfacay faamilkooda ku anfacayaan iyaguna waa shaqa abuuray samaysanayaan ay ganacsi ka helayaan marka waxaan kula talin lahaa inay bartaan xirfadda farsamada gacanta weliba dawaarka iyo farsamo gacanoo kastaba wax kastay tahay waxaan ku faraxsan inaan noqdo ardaydii ka qalin jibinaya maanta halkan goobtan aadka u qiimaha badan aad baan ugu faraxsana waxaa ka mid a agabkii uu qofku ku tali lahaa maryaha sida dawaarkii iyo dee iyagoo hawlohooga kalena wadanayaan ay wixii xirfaday naftooda ku horumarin karaan ay sameeyaan xubnihii kasoo qayb galay munaasabadda ayaa ardayda ugu hambeliyey heerka ay soo gaareen iyagoo u mahad celiyey maamulka dugsiga marka wax aada iyo aada u qiimo badan baad barateen waxaa loo baahan yahay de waxa aada barateen inaad naftiinna iyo ehelkiinaba ku anfacdaan sidoo kale aada ugu soo ducaysaan jimciyatu raxma sheekh cabdalla khayr allaha siiyo sidaa la sheegayay dee labadii kun iyo lixdii ilaa iminka waa dufcaddii shaniya shan iyo labaatanaad ee baxda hawshaas waa hawl culus oo mu'asasaadka dee tacliimiga wax lagu baranayo taxirfaddu waa kasii xag dheerta shaqo badan awl badan wax badan baa kasoo gaadha markaa sheekha ilaahay subxaana wa tacala miisaanka xasanaadka allah ugu daro dadkan ay dhidbiisyada ee magaalada degan in xirfadooda aqooneed kor loo qaado arrintaa araxma waanu ka wada shaqayn doonaa waanu ka tashan doonaa iyo dadka kale ee howlaha nagala shaqaynaya waxaynu u baahannahay un inaynu dhisno dadka xirfadooda si ay hadhow u noqdaan wax dadka anfaca naftooda anfaca iyo dalka anfaca
maanta waxaan leeyahay horta adduunyada nin walba dee waxuu qabsado ee khayra unbaa raaca khayr badan baad shaqaysatay aada ku howlan tahayna ilaahayna ha kaa aqbalo ilaahayna ha ku fududeeyo dadaalka aada ugu jirtid ummaddaada inaad wax la qabatid oo wax kusoo kordhisid oo ay waxay bartaan yacni qof walba waxaad isku hawshay ee habeen iyo maalin dhexdaada ugu jirtaa waxa weeyaan dadkaaga sidii aad wax ugu celin lahayd dadkaada wax baraysana ilaahay ku intifacsada ee ka faa'iidaysta ilaahay ha ka dhigo waana ajri jaariyaan oo kaa wax bartay iyo ka kor wax sii baraba ajri baad ku leedahay dadkaa halkaa bartay ee ardayda ah waa dafcaddii dee shan iyo labaatanaad inta ku qoran marka lagu dhifto dee inta door walba ka baxaysa oo matala afartankaa halka fadhi oo kale haddii lagu dhifto waa tiro aada u badan waana adduunyada waxa ugu muhiimsan waxa kale marmar baa laga tegaa ama waxa adduunima ha noqotay oo farsamada gacanta farsamada gacantu waa meesha aan ku liidanay dadkeenu weli ka dhiman waana meesha ay xukuumaddan cusubi doonayso inay hadduu ilaahay ka dhigo ay dhiirigeliso dufcadan ayaa ah dufcadii shan iyo labaatanaad ee ka qalinjibisa dugsiga xirfadaha ee khadiija binti quweylid magaalada hargeysa tan iyo markii la aasaasay